نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة سنرمي خلفنا عصرا كئيبا يفتر الهمة خلقنا كلنا عبدا وأشهدنا على القسمة سنرمي خلفنا عصرا كئيبا يفتر الهمة خلقنا كلنا عبدا وأشهدنا على القسمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة نحب
بسم الله الرحمن الرحيم asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacano wanaagsan dhegaystayaal meel walba aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijkeenna andalus bodkast oo hadaanoo kale aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ah ee al andalus xalqadeenna maanta waxaan uga hadli doonnaa taariikhdii iyo siiradii sheekhaynii sheekh cabduqaadir cusmaan yarow oo caan ku ahaa sheekh cabduqaadir kumaandoos oo ka mid ahaa hogaamiyaashii iyo qiyaadadii mujaahidiinta ee budhigga iyo aasaaska u ahaa jihaadka bariga afrika maanta ka socda ee soo gaaray dhulkeenna soomaaliya barnaamijkeenna martida maanta ay nagala qaybgeli doonta ee istuudiyaha inagula sugan waxa ay kaleyihiin sheekh fu'aad maxamed khalaf oo ka mid ah mas-uuliyiinta mujaahidiinta sheekh mukhtaar maxamed cusmaan sheekh abuu muslim oo ka mid ah culimmada mujaahidiinta sheekh salaad khaliif faarax sheekh salaad karatay iyo mukhtaar maxamed nuur akhiyow martida ayaan kusoo dhoweyneynaa barnaamijkeenna ugu horeyntii sheekh fu'aad soo dhowow bismillaahi raxmaan raxiim waan dhowahay jazaakum allahu khayran sheekh abu muslim soo dhowow waa dhowahay baaraka allaahu fiikum wa fiina waayahay sheekh salaad soo dhowow waa dhowahay insha allah jazaakum allah aye mukhtaar soo dhowow bismillahi alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacda waa dhowha insha allahu tacaala waayahay barnaamijkeenna ayaan gudaha usii geli doonaa aan ku horeeya sheekh fu'aad sheekh fu'aad goormee isbarateen sheekha bismillahi raxmaan raxiim cabduqaadir aragtidii iigu horreysay aan arko waxaan ku arkay gobolka gedo isagoo qaa'id ah sheekh muslim xaggee isku barateen sheekh cabduqaadir walaal sheekh cabduqaadir kumaandoos raximahullaahu raxmatan waasica waxaan isbarannay xilligii itixaadka ayay ahayd isbarashadeenna oo uu ka mid ahaa akhyaartii iyo qiyaadaadkii nagu soo bouqan jiray usarka iyo shucabka oo ay kulamadii iyo fadhiyadii gaarka ahaa oo xarakada itixaadku ay lahayd ay noogu iman jireen weliba isagoo ka socda wufuuda la socda ay u badnaayeen ragga jeyshka maktabul jeysh ou ka mid ahaa ay noogu iman jireen xilligaas ayaanu isbarannay waa tahay waaye sheekh salaad haye bismillaah alxamdulilah rabi alcaalamiin wsala allah wasalama calaa nabiyina maxamedin wcalaa aalihi wasaxbihi wasalim wabacda cabduqaadir cismaan yarow cali cabdi xasan cismaan cabduqaadir kumaandoos waxaan isbarannay kun sagaal boqol iyo sagaashankii markii ay dhacday dowladdii siyaad barre isagoo ka tirsan maktabul jihaad alitixaad halkaasaan isku barannay isaga waa gartay haye mukhtaar sheekha goorma isbartay sheekh cabduqaadir cusmaan yarow ilaahay shahaadiisa ka aqbalo waxaan isbarannay waagii jabal islaamiya aljabal islamiya waqtigaasaan isbarannay ilaa iyo uu ka geeriyoodan intaasnu asla nooleen waa tahay barnaamijkeenna ayaan kusii soconaynaa maanta sidaa sheegnay barnaamijkeenna waxaan uga hadli doonnaa taariikhdii sheekh cabduqaadir kumaandoos shahaadadiisa allah ka aqbale sheekhu wuxuu shahiiday sanadku markuu ahaa kun afar boqol afartan iyo labo hijiri waxaana uu ku shahiiday magaalada saakow kadib markii ay duqeeyeen diyaaradaha dowladda saliibiyadda maraykanka waaya barnaamijkeen ayaan sii gudagelaynaa maxaan ka naqaanaa dhallinyarnimadii iyo xilligii uu soo barbaaray sheekh cabduqaadir kumaandoos aan siiyo sheekh salaad karatay shahiid sheekh cabduqaadir cismaan cali cabdi xasan cabduqaadir kumaandoos wuxuu dhashay sanadkii markuu ahaa kun iyo sagaal boqol konton iyo sideedii waa garta wuxuuna ku dhashay magaalo la yiraa butey butey waxay ku taallaa mooyaale ayay waxay ka sokaysaa soddon kilomitir waxaa ku sawiran dhanka galbeedka waxaa oga sawiran buur weyn oo libaax oo aad ku soo fiirnaa isleedaha warba libaax ama ku cunaa oo kale ayaa maarata buurtaas ku taalla sanadku markuu ahaa kun iyo sagaal boqol iyo lixdan iyo saddexdii ilaa lixdan iyo shantii qax ayaa ka dhacay meeshaas oo dagaalo ayaa ka socday waa garta
qixii halkaas uu ka soo qaaday cabdiqaadir waxay loo soo loo soo qaxay een, dhulka la yiraahdo magaalada la yiraahdo een, een, baardheere qaxaasna waxaa loo yaqaanay ka soo hoyo horarka ama waxaa la dhihi jiray oy soomaalidu u taqaanay een, john johnka carar oo macnaha waxa waa gaalo ka carar waa macnaha john waa ga- johnka waxay u yaqaaneen ninka gaalkaa ay u yaqaaneen Een, qaarna waxay dhihi jireen ka soo hoyo soomaalidu waxay dhihi jireen ka soo hoyo horarka waraabaha yacni waxa waa horarka waraabaha isaga soo tag maadaama meesha horar uu ka jiro waa garta baar dheer ayuu ku barbaaray uu kuna galay dugsiga dhexe iyo ku- qur-aankana ku dhameeyey dugsiga hoose iyo dugsiga dhexena uu ka bixi waa garta toddobaatan iyo afartii ilaa iyo toddobaatan iyo lixdiina wuxuu ka mid ahaa xisbiga n b b north people party xisbigaasoo ka mid ahaa dadkii qoriga qaado ahaa waxaana ka mid ahaa aabihii cismaan een, cismaan cali cabdi xasan aabihiis cismaan yarow wuxuu ahaa isaguna jabhadda ayuu ka mid ahaa raggii wuxuu ahaa kusoo tababartay een, dalka s- een, kuuriyada waqooyi ayuu tababar u tegey wuxuuna ka mid ahaa qiyaadada ee, jabhaddaasoo ka mid ahaa kun sagaal boqol iyo toddobaatan iyo afartii waxa uu yimid qoryooley halkaas oo uu ku dhammaystay dugsiga sare wuxuu ka mid ahaa dadkii ku dib u dejinta loogu sameeyey qoryooley Een, marka waxaana la kala dejiyey dadkii jabhadihii ayaa markii dagaalkii seban sebankii intuusa bilaaban ayaa la dhihi jiray jabhaddii s n n b b da iyo soomaali galbeed iyo soomaali abow ayaa waxaa lasoo siyaad barre dagaalada markuu rabay inuu qaado ayuu wuxuu soo dejiyey qoryooley qoryooley dadkii la soo dejiyo asaguna ka mid ah dibadejinta uu kana soo horreeyey dugsiga sarowna halkaas ku dhameeyey jabhaddan wuu ka tirsanaa markaas sidaa darteed ayuu maaragtay kun sagaal boqol iyo toddobaatan iyo sideeddii wuxuu ka baxay dugsiga sare waxa uu galay kuliyadda xarbiga jaalisiyaad kun sagaal boqol toddobaatan iyo sagaalkii kana soo qalin jibiyey isagoo sarkaal ah waxa uu noqday sarkaal aad loo jecel yahay sanadku markuu ah kun sagaal toddobaatan iyo sagaalkii aakhirkeedii ayaa waxaa loo diray koorso kumaandoos ah ee dalka sacuudi carabiya wuxuuna noqday raggii ugu sarreeyey koorsadaas sanadkii markuu ahaa kun sagaal boqol siddeetankii waxaa loo magacaabay madaxa tababarada dugsiga kumaandoosta ee belidoogle waxaana madax ka ahaa markaas nin la oran jiray korneel kurtun oo macruuf ahaa markii dambena ciidanka asluubta loo bedelay wuxuu ahaa taliyaha guud ee tababarada dugsiga belindoogle kumaandoosta belindoogle wuxuu madax ka ahaa howlgallada gaarka ah waxaa macallin u ahaa isagana nin la oran jiray macallin anfac anfacaab waa garta Een, sanadkii siddeetan iyo lix siddeetan iyo toba waxaa xerada belidoogle raggii jooga ka mid ahaa korneyl la oran jiray een, cabdiraxmaan sheekh cumar oo diinle oo ahaa sheekh ku xeel dheer diinta dhinaca diinta ayaa kitaabo ka bilaabay belidoogle xerada dhexdaas halkaas ayuuna cabdiqaadir kumaandoos ka fahmay baraaruga islaamka toosan markii ay dhacday dowladdii siyaad barre kun iyo sagaal boqol iyo sagaashankii cabdiqaadir kumaandoos wuxuu ka mid ahaa saraakiishii sarsare ee ururkii al-itixaad islaami wuxuuna si gaar ah ugu tirsanaa maktabka jihaadka ururka al-itixaad ee uu madaxda ka ahaa sheekh cabdiraxmaan sheekh cumar owdiinle oo asagana diinta soo fahamsiiyey waa tahay waayahay een, qaybtii alitixaad waa u imaan doonaa marka sheekh abu muslim haddaan siiyo een, sheekh abu muslim een, intii uu sheekh cabduqaadir ka tirsanaa ciidankii een, militariga dowladdii kacaanka qaabkee dacwada uu uga dhex waday ciidankaasi horta sheekh cabdulqaadir isagoo qaa'id ah oo qiyaadaadka camalkan in jihaadiga ah gaar ahaan weliba xarakat alitixaad alislaami hogaamiyaashooda ka mid ah qismiga jeyshka ayuun baan isbaranay laakiin wuxuu ahaa nin mu'arikha ah oo taariikhyahan ah oo taariikhda ururiya oo taariikhdiisa ka sheekeeya siduu hadda walaalka karatay xafidahullah uu ka sheekeynayey ayuu uga sheekeynayey ilaa gudaha kenya mooyaale kadibna isagoo fa- fahamsan buu gudaha yimid kadibna camalkiiba la jaan qaaday kadib camalkiiba la jaan qaaday wuxuuna si fiican u soo shaabaxay een, xilligii mixnadda ugu daran ay jirtay itixaadka soo ma jeedid waa garta een, saraakiisha ayuu ka mid ahaa saraakiisha waa la imtixaanaya xilligii siyaad barre soo ma jeedid meesha la yidhaahdo walna weyn xerada weyneyd ee u dhoweyd balidoogle sheekh weyn baa wax ka akrin jiray duruus ka akrin jiray duruustaasi ku taxnaayeen isla xerada dhexdeeda waxyaaba uu nooga sheekeeyey ay ka mid ahayd ah cabdiraxmaan sheekh cabdiraxmaan sheekh cumar ninkan hadda fitnoobay maraykanka jooga oo maraykanka jira hadaahu allaahu ilaahay ha soo hanuuniyo ayaa ka mid ahaa rag duruusta uu ka dhegaysanayey Mhm, dacwadan way ka dhex faafinayeen ciidanka dhexdiisa way ku dhex faafinayeen mhm, markuu dibadaha koorsooyin u aadana sidaasoo kale aqoontiis waa soo korsanayay nin noocaas ayuu ahaa oo ay s- xamba- uu xambaarsanaa culuwul himma himma sarraysan nin xambaarsanaa buu ahaa rajulul umma ayuu ahaa ma ogeyn rajul sh- qabiil ama shakhsi ma ahayn ninkaasi waayahay markaana waxaan siinayaa een, sheekh fuaad maxamed khalaf sheekh fuaad bal maxaad ka garanaysay iyo waxyaabihii een, kugu yaabka badnaa intii aad taqaanay sheekh cabdulqaadir kumaandos
bismi illaahi raxmaan raxiim cabdulqaadir aniga noloshii markii shahaadadiisa ay soo dhoweyd allah ka aqbalee sanooyinka u dambeeyey unbaan saaxiibo ahayn Mhm,
Een, waxyaabahan ku aqaanay saddex shay baa ugu weyneyd mhm,
nin wuxuu ahaa islaaxa dadka ka shaqeeyo haddii qoys iskhilaafo haddii rag walaalaa isgaaraan mhm, haddii qabaa'il isgaaro wuxuu ahaa nin muslixa buu ahaa mhm, yuxibu lislaaxa mhm, dadka inuu islaaxiyo muslimiinta qulubtooda isu keeno mhm, arrinkaas waa arrinka koowaad oo runtii aan ku aqaanay mhm, arrinka labaad oo alqaasi wadaani ay qireen mhm, nin fog iyo nin dhowa arrinka laysku waafaqay mhm, saaxibul ixsaani buu ahaa mhm,
nin ixsaan badan buu ahaa mhm, waaga markuu baryo ilaa uu ka seexanayo mhm, ixsaanka ayuu aad u jeclaa mhm.
muxsin buu ahaa ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaankiisa u saaro waxyaabaha een, aad loo xuso waxaa ka mid a Mhm,
inuu wixii ilaahay siiyo ma uusan jeclayn qoraxda inay ugu dhacdo mhm,
fuqarada agoonta masaakiinta mhm.
nin aad u daryeelu ahaa waa tahay arrinka saddexaad nin wuxuu ahaa jihaadka aad u jecel Mhm, fariidatuljihaad waxyaabaha aad iyo aad u caanka ku ahaa waxay ahayd mhm, inuu jeclaa macaarigta inuu ka qayb galo isagoo jiran weliba mhm, oo walaalaha u cudur daarayeen ay leeyihiin ma aragtay mhm, waa xanuunsan tahay kama qaybgeli kartid mhm, ayuu wuxuu jeclaa inuu macaarigta tago mhm, Een, akhiiranna ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku sharfay mhm, dacwatu nnaasi ilaa iqaamati salaa mhm.
dadka wuxuu ugu yeeri jiray salaada inay oogaan oo ay saxaan yacni si camali ah ayuuna salaada dadka uga sixi jiray intaasaan ku garanayaa wallahu subxaanahu wa tacaala aclam waa tahay waxaan siinayaa een, mukhtaar maxamed nuur akhiyow bal sifaadkii aad ku aragtay ee aad ka taqaanay bal waxay nooga sheeg ee, jaanibkaas ها بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده waxaan ku aqaanay waa nin aad jawaad u ah oo deeqsi ahoo waxa waaye maalmaha la gaaro ramadaanka tobanka dambe markii la gaaro wuxuu ii dhiibi jiray lacag ka badan labaatan kun ayuu akoonkaygii kusoo shubi jiray waa garta markaasuu dhihi jiray waxa waaye hebel hebel hebel hebel dadkii agoomanka ahay dadkii fuqarada ahay masaakiintii wuxuu dhihi jiray intuu ii qoro iyo adigan intaa taqaano oo masaakiin ah kugu xiran oo qaraabo ah waxaa raadi markaasuu dhihi jiray saas iyo saas u kala habay bug weyn intuu ii dhiibo aan kala habeen jiray Waa markaasuu ma kala dhamaysay haa markaasuu mutaawicin jiray sidaasuu ahaa tan kale ixsaanka aan ku aqaanay waxay ahayd wuxuu sameeyey beer aad u weyn oo saaran laba matoor waa garta oo takriiban ay ka kooban tahay beertaasi afar kilomitir ilaa iyo saddex kilomitir ilaa iyo shan ay jirto waa garta beertaasi beer weyn ay ahayd goshuu ka sameeyey matooraa la saaray markaasaa waxaa lagu beeri jiray galley iyo moos iyo waxaa lagu beerayey markaasaa waxaa la siin jiray dadka fuqarada ah annaga haddaan u tagna hataa wuxuu dhihi jiray gata lacaguuna siin jiray laakiin maya tan waxaan ugu talgay dadkan goshaan iyo degan masaakiinta ah markaasaa loorar inta la shubo oo la shukulo oo waxa lagu samayn jiray markaas adi qaado adi qaado mooskii iyo waxa la dulsaari jiray galleydi oo loorar ku jirto markaasuu dhihi jiray qaado marka beertan waxay ku taallaa meel la dhahay sukayle sukaylay ku taalla hadda way ku taallaa meeshay ku taallaa marka beer aad u weyn ilaa afar kilomitir ilaa shan kilomitir ay gaarayso waaye dhowr matooraana saaran markaasa wixii ka soo baxna wax la gedi jiray ma ahaynin markaasa waxaa lagu samayn jiray masaakiin unbaa la sii jiray xataa markaan dhaho aniga macadkan gacniidho u ahaa war xoogaa sii macadkan xataa aan geeye marka waxaa waaye xoogaa ilma cambuulad iyo waxaa kaa looga kariya ma jirto dhihi jirta caqaado gado tan maya qorshahaas looguma talgelin tan marka intaasna waa ku aqaanay marka wax kalaan ku arkay hadda ka hore waxaan arkay asoo aroos ah gabadh yar markaas la siiyey oo gabadhii ay dhahday jiif aan rabaa macna s- s- salaad ayaa waxaa u soo dhiibay jiif iyo daahiyadii iyo barnaamijkii intuu isku soo habeeyey ayuu gaari u soo saaray u soo dhiibay markaasaa waxaana loo keenay guriga baawarkii aan ka dejiyey markaan ka dejiyey nin ah isoo maray wuxuu dhahay niyow aroosaan rabaa iga gudbin sheeka igu sheeg sheekaan u sheegay marka wuxuu dhahay horta alaabtaan iyo jiifkaan iyo waxkaita aniteeda ii dambayse ninkaan sii saasna waa ku naqaanay waa tahay waayahay waa kuu soo noqon doonaa een, mukhtaar waxaan siinayaa sheekh abu muslim sheekh abu muslim maxay tahay ahamiyadda laga baran karo in laga sheekeeyo dadkii qiyaadada ahaa khaasatan sheekh cabduqaadir kumaandoos oo maanta siiradiisa aan falanqaynayno ahmiyadda ay ku fadhido in la daraaseeyo la isweydiiyo laga sheekeeyo shakhsi qaa'id ah oo baaris ah oo muuqday oo camalkan jihaadka iyo ummadda dhexdeeda ka muuqday jaanibka dacwada jaanibka arrimaha bulshada sida uga muuqday in la ibraaziyo oo bannaanka so- lasoo dhigo fawaa'idda ay leedahay waxaa ka mid ah aliqtidaa'u bimaxaasinihi qofka laga sheekaynayo sifaadkiisa wanaagsan iyo maxaasintiisa waxyaabihii khuluqdii wanaagsanaa uu lahaa een, oo uu salafka kaga dayday een, oo nebiylaahi maxamed sal ly slam uu kaga dayday in horta een, loogaga daydo waxaa ka mid ah hadduu leeyahay qofkaasi tajaarub oo sida sheekh cabdulqaadir kumaandos tajaarub tajrubo wuxuu sameeyey hadda walaalka middan uu sheegayo beer dhan buu wuxuu u qoondeeyey in masaakiinta keliya lagu bixiyo oo meel kale aan lagu bixinin marka in een, tajaarubta uu keenay in tajaarubta noocaas ah ummaddu ay ka faa'iidaysato waxyaabaha loogaga sheekeeyay ka mid tahay waxaa ka mid ah qofkaasi in een, loo duceeyo ayaa ka mid ah cinda dikri ismihi wa maxaasinihi marka laga sheekaynayo in loo duceeyo oo la yidhaahdo allahu naxariisto qabrigiisa waasac allah uga dhigo dembigiisa allah ha dhaafa in la yidhaahdo ayaa ka mid ah waxaa ka mid ah in een, maxaan ku yidhaahdaa dadka xaadiriinta maanta jooga inay u noqoto iyaga naftooda inay abuuraan tajaarub iyo maxaasin iyo wax badan oo markaa kadibna ay iyagu la yimaadaan een, maxaan ku yidhaahdaa ee, khayr badan ay la yimaadaan oo iyagaa markaa kadibna ay taa ku hanuuniso oo ay ku- dareen ku abuurto dareen ay ku abuurto ayaa ka mid ah waxaa ka mid ah een, in siirada daatiga qofka laga sheekaynayay ummaddu inay u noqoto nuuran wa nibraasan waa garta iyo maxaan ku rahda iftiin inay u noqoto midda kale waxaa ka mid ah cadowga naftiisa ee maanta gacantooda uu ku baxay sheekh cabdulqaadir inay fahmaan dadka muslimiinta ah iyo mujaahidiintuba qiyaadaadkooda iyo raggooda baarisiinta ah in- inaysan hilmaamin oo ay taariikhdooda sidaa usoo bandhigayaan ee, waxaa ka mid ah mujaahidiintu iyaga naftooda waxa weeyaan in ay kaga daydaan baraka allah fiik anahaas ayaa ka xam- ka mid Waa ah tahay.
waxyaabahan kaga xasuusana Een, sheekh salaad haddaan ku laabto sheekh salaad waxaa sheegtay inuu sheekh cabduqaadir kumaandoos een, xarakaadkii jihaadiga ee ugu horreeyay ku biiray ay ahayd xarakadii al-itixaad Een, bal ka waran al-itixaad intuu ka mid ahaa mas-uuliyaadkii uu soo qabtay iyo doorkii iyo kaalintii uu ku lahaa xarakadaas iyo jihaadkii xilligaa socday jasaaka allahu khayr een, eh, cabdiqaadir een, runtii dowladdii sidii hore aan kuugu sheegaba dowladdii markay dhacday kun iyo sagaal boqol iyo sagaashankii een, wuxuu ka tirsanaay een, maktabka jihaadka ee ururkii al-itixaad al-itixaad ayuu ka tirsanaa ururku laftiisa waa kala qaybsanaa qaybna ciidan uu ahaa qayb ardayay ahayd qayb waxay ahayd waa kala qaybsanaa micnaha qayb ducaad uu ahaa qayb dacway ahayd laakiin asaga wuxuu ka tirsanaa qismul caskariga qaybta oon caskari ka wada tirsanan aniga isagaba waa garta qismigaas marka asaga inta badan wuxuu ka qaabilsanaa qaybta tababarada Een, haddii aan xuso sagaashan iyo kowgii iyo sagaashan iyo labadii wuxuu bixiyey koorsooyin een, eh, een, kumaandoosa uu siinaya mujaahidiinta macallimiin oo asaga la tiim ahaa ayuu ka soo uu keenay meeshaas macallimiintaasna waxaa ka mid ahaa een, cabdikariin lacag nin la dhihi jiray daahir jiis nin la dhihi jiray cabaas oromo nin la dhihi jiray nin la dhihi jiray maxamed maxamuud oo dhaawac ahaa oo siddeetan iyo kowdii jihaad siyaad bare kusoo ku cilaamiyey oo xabsiga ay kula dhacday dowladdii siyaad bare waa isagoo dil ku xukuman Mhm.
raggaasoo dhan ayuu maaragtay een, koorsooyinkaas uu bixiyey koorsooyinka uu bixiyey sanadkaas waxaa ugu caansanaay ha- em, eh, koorse la dhihi jiray haaway garaacad Mhm.
waxaana koorsooyinkaas ka qayb galay ururadii markaas jiray oo dhan waa gartay ururadaas waxaa ka mid ahaa oo markaas oo markaas waxaa hogaaminayana ururka itixaada hogaaminayay oo tababarka iyo xerooyinka iyo waxaasoo dhan iska lahaa marka cabdiqaadir een, koorsooyinkaasuu bixiyey ragga een, ururada ka qayb galay waxaa ka mid ahaa Mhm.
een, ururka islaaxa ka mid ahaa mustaqaliin qole la yidhaha cabdullaahi lakari uu hogaamiyaa ka mid ahaa majmaca ayaa ka mid ahaa oo hogaaminaya sheekh maxamed macalin ayaa ka mid ahaa Waa gartay.
ansaaru sunna oo iyaguna ka go-ay itixaadka markaas ka tegey markii ay dowladdii dhacdaba isla markiiba ka tegey intaan tababarada la furin oo raggii ay ku soo noqdeen oo uu hogaaminayay nin la yidhaha xasan cali sow Mhm.
een, sanadku markuu ahaa sagaashan iyo labadii Mhm.
markii uu koorsooyinkaas dhammeeyey Mhm.
ayaa cabdiqaadir een, raxmatullaahi caleyh ayuu wuxuu ku noqday magaalada la dhihi jiray oo ku dhashay ee butey Mhm.
isagoo wada hooyadii iyo xaaskiisa Mhm.
een, eh, sanadku markuu ahaa kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo lixdii laba koorsoo fiican oo maaragtay dhammaystiran Mhm.
aan waxaan ku bixinay walaayadii ka jirtay luuq Mhm.
koorsooyinkii waxaa la arkay inay waxtar leeyihiin waa gartay oo dadkii ka soo baxa ay noqdeen dad mujaahidiinoo isku kalsoonaan karo waxna hogaamin kara Mhm.
waxaan baahi noo qabatay marka ama maktabkay ha noqotee ayaa waxaa la yidhi marka ninkaas waa inaan helnaa koorsada saddexaad Mhm.
anaa la idiray marka waa gartay safar dheer ayaa waxaa la ii gooyey warqad Mhm.
warqadaa la ii jaray warqadda marka waxaan ku aaday kenya ayaan galay Mm.
isagoo markaas wuxuu joogaa mooyaale meeshii ka sokaysay oo butey uu ku dhasho uu degan yahay waa gartay halkaasaan baawur ka raacay een, ceel waaqaan maray adiga tuulooyin fara badanaan sii maray adiga waxaan tegey meel la yidhaahdo butey Mhm.
baabuurkii meeshaan oga degey isagoo markaas waa xanuunsan yahay la yidhi ninkii waana maqan yahay hadda gurigiiaan markaan degayaan aana gurigiisii aan waa kana boorsadaan dhigtay qofaan eri hala igeeya hala igeeya asaga waa gartay adiga meel een, u jirta markaas saddex kilomitir Mhm.
camal ayaa beer ugu taala beeru marka uu waardeyno wuxuu saaran yahay meel dheer oo wuxuu saaran yahay oo oo darga ah Mhm.
beerta wuxuu ka dhicinayaa bahalki muxuu ahaa doofaarka iyo bishimra Mhm.
marka jaako weyna igu jirta mar alla markuu arkay wuxuu ku sugtay in uu ka soo dhaco dargada waa gartay meeshaan ugu tegey yacni wax suuraysa kara maaha saddex afar boqol oo kilomitir inuu aan ugu imaado Mhm.
waxay la ahayd wax macnaha xadka ka baxsan camal Mhm.
meeshii uu soo degayo waa isbaxarbaynayo meeshiiaan fuulnayo meeshiiaan waxaan bilowna kow iyo toban saac aan hadal bilowna oo galabnimo oo galabnimo Mhm.
subaxii saddex saac Mhm.
ayaan ka soo degnay meeshii waa gartay markaasaan magaaladii tagnay magaaladii markaan tagnay aan nahay beertaan dad u tashaanay adigoo isma qaadayna waa socahaynah Mhm.
waa baxnay adiga markaasaan waxaan aadnay magaalada mooyaale Mhm.
qolow marka uu ii geeyey oo rag wadaadaha meesha haddaad tagto waxaa is leedahay xamar waaba ka daran tahaba dad wada gardhaadheer oo wada qurqurux badan iyo masaajiidyo aad u qurux badana meesha ku yaalo waaba la yaabay magaalada mooyaalena waa afar ja- jiho ayay ka soo jeedaa soomaali galbeed iyo soomaali abow iyo soomaali n f d saddexdaba meesha ku kulmaan iyo etoobiya saddexdaba saddexdaba xarun u wada taha oo saddexdaba laamigaa saa u kala mara waa lagu kala cararaa waa gartay marka meeshaasay ku taalay meeshiiaan iska soo raacnay adiga waxaan nimid eh, maaragtay gobolka gadaan nimid walaayaadkii eh, ka dhisnaa beled xaawo iyo luuq ayaa nimid oo markii meeshii en, aan asaga ku ballannay ahaa marka qoladii idaarada asaga la hartay Mhm.
aniguna xamaraan u gudbi Mhm.
markaasaa waxaa dhacay dagaalkii en, etoobiya ay ku soo gashay soomaaliya kun sagaal boqol sagaashan iyo lixdii aakhirkeedii Mhm.
weli waxaan u malaynayaa octoobar two thousand seven inuu dhammaadayna waa u malaynayaa markaas Mhm.
dagaalkaasaa waxaa soo galay maaragtay etoobiyaanka wuxuu ka mid ahaa Mhm.
saraakiishii hogaanka ciidanka la wareegtay markaas uu ka mid uu ahaa ka mid ahaa ciidanka adexaadoo la wareegay hogaankiisii weliba hogaanka qaybta taqdiidka iyo qaybta howlgelinta iyo qaybta qiyaadaba asagaa ku hayay markaasna waa markii maaragtay ay dhacday ee bahalkii u dhintay aydiid toddoba maalmood kadib ay etoobiya soo weerarta Mhm.
marka cabdiqaadir een, waxyaabaha aan ku xusi karno wuxuu ahaa waa hogaamiyaha meesha uu ka noqday halkaasaan kuu sheegayey wuxuuna ahaa maskaxda iyo taqdiidka dagaalka hogaaminta markii uu soo dhammaaday dagaalkaas ayuu ku soo noqday magaalada muqdisho sanadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo toddobadii isla markaasna waxaa si lama filaan ah u qaadatay shirkadda la ohan jiray shirkaddii barakaad waxaana uu ka mid noqday saraakiisha ugu sarsaraysa dhinaca ammaanada iyo hantida maguurtada ah iyo gacanta ku hayay
waxaan siinayaa sheekh fu'aad maxamed khalaf sheekh fu'aad waxaad ka mid ahayd dadkii aasaasay xilligii maxkamadaha sheekhii sheekh cabdulqaadir kumaandoosna uu ka mid ahaa bal door noocee ah ayuu ku lahaa aas aaskii maxaakiimtii islaamiga xilligaas cabdulqaadir maxaakimta islaamiga la aas-aasayey wuxuu ka mid ahaa raggii khiyaadada ahaa oo dagaalka etoobiyaanka lala dagaalamay iyo nimankii wolworiska ahaa ee dagaal ogayaalka ahaa raggii wuxuu ka mid ahaa khiyaadada ahaa oo jihaadka hogaaminaya weli waxaa weeye haddaynan taariikhdu aanan qaldin wuxuu ka mid ahaa aascaasihii jabha alislaamiya oo runtii kaalin weyn ka qaadatay jihaadkii lagula dagaalamay etoobiya wuxuu haddana ku guuleystay cabduqaadir in la mideeyo muqaawamadii dagaalamaysay qeybtii ayuu wuxuu ku guuleystay xisbul islaam in laysku wada yidhaahdo kadibna wuxuu ahaa ninkii ka shaqeeyey in dib loo midoobo waa garta sheekh fu'aad intaada ka bixin maxkamadihii muddadii lixda bilood asagu xilkee ayuu ka hayay cabdulqaadir wuxuu ahaa khiyaadadii jeyshka ayuu ahaa dhanka ciidanka dhanka ciidanka weliba wuxuu hogaaminayay qaybtii ku aadbanay daynuunhay dagaalkii etoobiyaanka baydhaba fadhiyey qaybtii ku aadaneed wadada dheer ee daanuunhay hogaamiyihii meeshaa joogay buu ahaa jazaahu llahu khayr intaada ka bixin sheekhana burburkii maxkamadaha waxaan la soconaa lixdii bilood kadib inay maxkamadihii burbureen oo raggii kiyaadada qaarna wadanka ka baxeen qaar wadanka asaga marka sheekha xaggee buu qabtay markii maxkamaduhu ay burbureen cabduqaadir wuxuu ahaa raggii u gudbay xagga koonfur u gudbay kismaayo ilaa iyo badda madow dadka gaaray ayuu ka mid ahaa ayuu ka mid ahaa kadibna dib u soo rogaal celiyey oo gaaladii la dagaalamay oo muqaawamadii bilaabay waayahay markaan waxaan siinayaa sheekh abu muslim sheekh abu muslim sida hore laga dhawaajiyey sheekh cabduqaadir wuxuu caan ku ahaa islaaxinta dadka haddii mujaahidiinta dhexdooda tahay iyo wixii ka baxsan bal qisaska arrintaas aad ka ogtahay ee adiga aa goobjoogga u ahayd ee islaaxa maxaa nooga sheegi kartaa sheekh cabdulqaadir kumaandoos wuxuu kaalin muglih ku lahaa ama uuba u samaysnaad isleedahay inuu islaaxiyo ummadda guud ahaan mujaahidiinta gaar ahaan waxyaabahan ka xusuusta waxaa ka mid ah qisada koowaad inuu ka shaqeeyey sheekha mukhtaar roobow hadaahu allaahu allaha soo hanuuniye markuu mujaahidiinta gooni ka noqday ee abal uu degay iyo mujaahidiintii dhexdooda in uu ka dhex shaqeeyo oo isku soo dumo oo kadibna wixii mugdi a dhexdooda galay in uu sabab u noqdo inay ka baxdo meesha sidaa daraaddeeda tallaabooyin buu qaaday tallaabooyinka uu qaaday waxaa ka mid ah intuusan bixin wuu bixi doonaa halkan isagoo jooga in uu xarakadiina la xiriiro mas-uuliyiinteeda uu la xiriiro oo maarkaysaa arrimaha kala hadlo mukhtaarna uu la hadlo waa garta tallaabooyinka u qaaday waxaa ka mid ah amiirka xarakada ayuu la hadlay qadyadaasaan rabaa buu yidhi amiirkana wuxuu waa ka yeel waa ogolhay buu yidhi kadib wuxuu bilaabay inay culimadii ay la hadlaan isaga uu la hadlo aniga meeshaan ka soo galay waxaa ka mid ah maalin maalmaha ka mid ah ila soo xiriiray wuxuu igu yidhi abu muslimow waxaan kaa rabaa buu yidhi galabta inaan la hadalno mukhtaar roobow khadkaana toos u wada geli doonaa maxaan ku idhahdaa arrinkaasan kaa rabaa kaalintaad inay ka qaadato diyaar baan ahay baan idhi wuxuu khadka isku kaayay soo geliyey walaal hadda waa jooga geeri kuma maqale sheekh qorane la yidhaahdo oo culimada mujaahidiinta ka mid ah iyo isaga iyo aniga saddexdeenna ayuu wuxuu soo geliyey mukhtaar bacda duhur qubayla alcasr hadalkii bilowday casr baa lasoo tukaday casr kadib haddana laisku noqday khadkan ku wada jirnaa kulligeenna isagaa online naga dhigay ama call conference maa la yidhahdaa ayuu naga dhigay kadibna ilaa iyo makhribkii baan ku gaarnay maqribkii kadib salaada markii la adimay oo laysmari waayey laysfahmi waayey ayaa lagu kala tegey waxyaabaha aan ka xasuusto ayay ka mid tahay ee uu weliba si dhimirsan lutfi ay ku jirto ayuu la hadlayay raximahullaahu raxmatan waasica hadallada uu kula hadlayay dhegahayga ay maqlayeen waxaa ka mid ah inuu leeyahay walaalow walaalahaaga way ku rabaan soo ma jeedid ayuu leeyahay wuxuu leeyahay walaalow waxaad tabanayso anaa dhabarka u dhiganaya wuxuu leeyahay walaalow waxa weeyaan intaasoo sanaad jihaadka ku soo jirtay jihaadkii intaas ku soo jirtay ha ka bixin ha ka fogaanin haddaad ka fogaato cadow igaalaad u gelaysaa kelimaadka uu sheekh cabdulqaadir dhahay baan macnaha aan kuu sheegayaa ee sheekadii oo dhan maba ka sheekayn karo intaasoo saacaday qaadatay soo ma jeedid isagana uu jawaabo bixinayey had iyo goor inta hadduu ka soo xiro albaabka dhinac kale haddana ka soo gelayaa sheeqarana saasuu ula hadlayay anna saasaan ula hadlayey ilaa akhiiran laysfahmi waayey halka kuma harin sheekh cabdulqaadir allahu naxariiste bartaas ayuu ka dhaqaajiyey markaasuu jaabkiisa wuxuu ka iibiyey hadaayaad oo ragga khiyaadaadka isaga la joogo maxaan ku irahda dhowrka afraada la jooga hadiyooyin sheekha maxaan ku irahda uu u qaadayo sheekh cabdulqaadir halkaas intuu ka baxay buu wuxuu tegey abal buu u tegey abal waxay ku taallaa bakool wuxuu ka dhaqaajinayaa jubbooyinku ka dhaqaajinaya baa safar dheer buu gelayaa bartaas ugu tegey markaasuu duurkii ugu tegey haddana sheekhan oo xanuunsan sokor buu qabay xanuunsan bartaas muxuu u tegayaa liislaaxi الأمة bartii buugu tegey martaasu la fadhiistay intaasoo isbuuci ka badan ayuu bartaa la joogay meel gooni ah ayay dejiyeen halkaasuu kula kulmayey maruu keligiisa la kulmo maruu raggiisa iyagoo la jooga uu la kulmo oo uu waaninayo dhinac kasta uu ka marayo soo ma jeedid midda labaad oo islaaxintaa ku saabsan sheekh fu'aad baa soo qaaday ee runtii ee soo xasuusiyey allaha xifdiye walaalkay waxaa ka mid ahayd waxaa yara cismaan dhaafay ilaan carab iyo ilka isku dhow baa la yidhaahdaa way isku dhacaan adoo hadlay umbaad aa leedahayoo gacantaad dhafoorka saaraysaa war maxaa kugu dhacay waan isqaniinay waan isqaniinay baad leedahay sidaa daraaddeeda nin sheekh ah oo mujaahidiinta ka mid ah iyo waxaa isku dhacay uu goobjoog u ahaa bartaasuu fadhiyaa ogow oo wada hadlayay iyo mas-uul mas-uuliyiinta mujaahidiinta ka mid ah oo qaa'id ah ayaa ishor fadhiya sheekhan wuu fadhiyaayo wuxuuba u keenay inay wada isagaa ka shaqeeyeyba inay isku dhacsan waxuu dhex maray ayuu maqlay ninkiibuu ka shaqeeyey qaa'idkiibuu la hadlay nin sheekhiibuu la hadlay labadoodbuu isu keenay markaasuu dhexdooda fariisiyey halkaasuu ka fariisiyey wada hadluu yidhi musaalaxaas uga shaqaynaya labadii sheekh baa wada hadlay markaasay ismucaanaqayeen ma garatay maxalu shaahidku maxay tahay yaa ka shaqeeyey sheekh cabdulqaadir baa ka shaqeeyey qisada labaad qisada saddexaad waa tahay qisada saddexaad waxay ahayd xisbul islaam oo gooni u taagan iyo si dhinaca kale xaraka shabaab mujaahidiin laba ururoo awood leh oo laba dhinac kale taagan yihiin maxalu shaahidka waxaan uga jeedaa sheekh cabdulqaadir baan qadiyadiisa hadda u fadhinaaye sheekh cabdulqaadir musaalaxadaasi dowr iyo kaalin mug leh ayuu ka qaatay in raggu aynan islaynin oo ay maxaanku idhaahdaa isu tanaasulaan kadibna xaflad weyn baa la qabtay caamul jamaaca loo bixiyey meeshay ku midoobeen xaraka shabaab mujaahidiin iyo xisbul islaam marka waxa weeyaan musaalaxadaas allah baa fududeeyey thumma yaa fududeeyey sheekh cabdulqaadir baa kaalin iyo mugle uu ku lahaa oo weli marna xarakad uu la kulmayo mararka qaarkood goobjoog baan u ahaa isagoo imanaya oo uu la kulmayo qaa'idka xaraka shabaab mujaahidiin sa abu zubayr haddana waa baxaya xaggaasuu tegaya halkaanuu imanaya waxyaabaha tilmaanta uu lahaa waxaa ka mid ah fiqa waxay u taallay bayna almujaahidiina cumuuman iyadoo laisku dhacsan yahay meelaha qaarkood laisku dhacayo dhiig ku daatay ayaa haddana lagu kalsoonaa qisada afaraad qisada shanaad qisada lixaad oo musaalaxa ku saabsan wax laga sheekayn karo maba ahba siduu sheekh fu'aad yidhi xafidahullaahu nin musaalaxada u samaysan ayuu ahaa waa tahay sheekh fu'aad haddaan siiyo sheekh fu'aad qiyaadada mujaahidiintana waad ka mid tahay bal waxaad inooga warantaa doorkii sheekh cabdulqaadir kumaandoos uu ku lahaa caamul jamaaca oo hadda sheekh abu muslim qeyb ka taad bismillahi raxmaan raxiim aniga waxaan cabdulqaadir kulannay iyadoo dagaalkii ka dhacay buurhakabo dagaalka buurhakaba ka dhacay qadar ilaahay buu ku dhacay cabdulqaadir waxa uu awooday inuu raggiisii uruuriyo oo dagaalka u istimraariyo waa garta laakiin waa ninkii kaalinta weyn ku lahaa inay tanasulaan walaalihii xisbi lislaam Mhm.
waxaa hogaaminayay faka allaahu asrahu ilaahay hanoo soo daayo ciidankaas iyo xisbilislaam sheekh xasan dahar aweys Mhm.
sheekh xasan waktibay ku qaadatay inuu ka dhaadhiciyo sheekh xasan quyuur buu ahaa nin aad oo maaragtay ee, arrintaa u qaadan kari waa qaadan kari waaye marka wuxuu isku, isku u taagay inuu ka dhaadhiciyo haddii labadan urur ay sii jiraan inay dhibaatada intaa kasii badan karto sheekh xasanna waa la qaatay raggii waxaan garanayaa sida sheekh hadda mukhtaar uu sheegay xafidahu allahu tacaala abu muslim Mhm.
isagaa lugihiisa noogu imaanayay waa garta oo dhahayay annagu waxaan diyaar u nahay inaan tanasulno Mhm.
maalinkii ugu dambeysay intaanan xafladdii weyneyd la qabanin Mhm.
ayaan warshaddii la oranaya warshaddii kabka Mhm.
ayaan isugu tagnay Mhm.
isagoo keenay raggiisii iyo hubkiisii waa garta waxyaabaha la xusi kara waxaa ka mid ahaa markii hubkii wixii uu keenay ayuu bisoolad isagoo u xirnayd buu soo bixiyey tanno ha lagu dara buu yidhi maalka muslimiinta ayay ka mid tahay bis waa garta oo aniga shakhsi uma lihi waxyaabaha muslimiinta ay isku darsanayaan bay ka mid tahay buu yidhi ammaanadiisa ku ammaanadiisa iyo sida u rabay muslimiinta midnimadooda Mhm.
intaasaan ka xasuustaa wallaahu aclam waaya sheekh salaad dadkii markaa goobjoog ahaa ayaa ka mid ahayd horta runtii cabdiqaadir ismaan yarow raxmatullaahi raxmatan waaseca Ee, ninkaas horta islaaxinta iyo khayrka faraha badan sidii loo xusaba waa uu ahaa laakiin waxyaabaha aan ka xasuusto oo sacyiga in ummadda la isu keeno Mhm.
oo mujaahidiintu ay noqdaan hal shawko Mhm.
nin u taagan buu ahaa runtii marka la sheego Mhm.
ani waxaan xasuustaa een, raggiisa asagoo canaananaya weliba Mhm.
war dadkaani mujaahidiin waa adinkuna mujaahidiinaa tihiin Mhm.
ninkii nin muslima dila aakhiro mas-uul kama yahay anigu Mhm.
ninkii nin muslim isagu dila oo mujaahida dila aakhiro mas-uul kama ihi madaxna uguma ihi aniga hadda Mhm.
waxyaabihii uu ku dhawaaqi jiray ka mid ahayd waxaan xasuustaa een, intii uu socday sacyigaasi een, ragga qiyaadada ama shuurada oo xisbiga oo dhowr afraad ahaa oon rag een, dhowr urur ahaayoo isu tegey aaday u diidanayeen in maaragtay la isku daro wuxuu u yimid sheekh xasan daahir sheekh xasan wuxuu yidhi waxaan kaa rabaa ummaddaani intaan kuma jiri karno cabdiqaadir go-aanka qaaday cabdiqaadirka dhaha ma keligeeya ku biira oo waan tagaa mase waxa waa wixii annagoo wada wadna oo iswada noqdaa meesha tagnaa adiga wuxuu yidhi horta shuurada waxii loo celiyey waa la jiijiiday horta intooda badan dadku waxay soo istaageen annagu shabaab kuma darsumi karno aaduu raggi u dhex galay raggii uu wada dhex galay sheeqii uu aad u tashkiiliyey ani waxaan ka mid ahaa sheeqa ragga tashkiilinaha ka mid aha runtii Een, asaga marka een, dadkuu shiriyey ciidamadii uu shiriyey wuxuu dhaha nimaw annaga sidaan u dhannahay waxaan la midoobaynaa shabaab Mhm.
erayadaasuu markii dambe adeegsay Een, aan siiya markaan mukhtaar mukhtaar een, bal qisaskii een, aad kala kulantay ee xagga samafalka iyo ixsaanka iyo dadkii shiiqa uu ka warhayay hadda xaalkooda bal inooga waran sheekh cabdiqaadir cismaan yarow ilaahay shahadiisa ha ka aqbalo wuxuu ahaa nin aad noogu weyn oo qiimo badan oo naga tagay ilaahay ha ka aqbalo marka sida hadda la sheegayo waad u jeedeen waxa u ahay dad horta islaaxinta ku fiican markaan safrayna waxaan samayn jirnay Mhm.
safraan gali rabnaa Mhm.
wuxuu noo dhigi- wuxuu i dhihi jiray wax noo soo diyaari markaasaa waxaan soo gadaa afar kiish oo sokor ah Mhm.
oo konton konton kiilo ah waa la xerxeraa waxaa loo xerxeraa marka laba laba kiilo aa loo xeraa caleentoodii iyo waxoodiina waa la diyaarinaa looraa lagu shubaa nin walbo reer baadi arkana waxaa la siinaynaa marka waxaa waaye Mhm.
labadii kiilo iyo caleentiisii iyo xoogaa cusub isku jiro waxaan leenahay jazaaka allahu khayr nin walbo arkan lagama tagaayo Mhm.
waa loo istaajinaa waa la siinaayey waxaa la qaadaa waxyaala bisil waxyaala bisil burka oo kale reer baadiyaha way jecel yihiin mooska markaasa intaasaan aan qaadaynaa waxaa la dhihi jiray marka waxaa waaye laba xab moos ama xab- laba xab ro- ro- ama rootiga waxaa la leeyahay ho ninka waa- waa waa farxa marka Mhm.
marka ninka markuu la kulmana wuxuu dhihi jiray xaaladda ka waran intaad u socotaa intaad u jeedaa qofka haddii saas u socda haddii saas u socdana lagama tegan haddii dhaways u rabana lagama tegi jirin meel dhowaad u rabaa hataa sokor kusoo dhaweynana u dhihi jiri haddii intuu sii socdana marka wuxuu dhihi jiray hay meel fog maa u socota ma ku qaadaynaa marka ninkii dhahna waa la geyn jiray asaguna haddii meel fog u socda hataa waa la qaadi jiray sidaas oo ahaa qofkii soo korana waxa waaye wuu wareysan jiray wuxuu wareysan jiray salaada mar walba saas u ahay towxiidka inuu ka soco dadkaasi uu raadinaya marka markaan u tagna dadka meeshaan u socna hadalkaan u socna reer baadiyaha badanaa waxaa waaye dacwad uu ka shaqaynayo meeshaa la tagaa si towxiidka dadka uga soxo ilaahay keligiis loo waxido unbuu ka shaqaynaya waxaa ugu badnaay wuxuu gacanta ku hayay dad masaakiin ah waxaa ugu badnaay dad curyaamo ah dadka lixdaada lixood lixda lixood oo taam aan ahayn hindhoola ha ahaado ama caga ha lacaado ama gacmaha ha lahaado ama se yihiin dad waxaan ognahay oo caga- cagahooda laabtay oo si dabeesha martay wiil uu jiray oo kitaabka akhrin jiray oo isagana- oo naxwaha aad u yaqaanay meeshuu ka qaaday wuxuu geeyey xamar si marka waxaa waaye cagihii loo toosiyo qarash badan uu ku bixiyey qarash badan uu ku bixiyey alxamdulillahi rabbil caalamiin marka dambe waxay noqotay in cagihiisa ay u toosaan oo ay fiicnaadaan marka wuxuu u daray dadka ducafada ee masaakiinta ee waxba qabsan karin ayuu juhdi ku bixin jiray marka ixsaankiisa wuxuu ka mid ahay nin walba soo waco nin walba oo soo waco oo maad ha yaqaano ama is aqoonin waxa weye inuu wax ku taru rabay waxaan ugu daraa ninkii u dhaho daba iga dansan dabka iga dansan hadduu dhaho wuxuu ahay hadduu waxayni xataa isugu dhihi jira marka Ma- dab unbuu wax weydiin jiray hadduu telefoonadii wax ku jirin wax buu usoo daysan jiray waa tii dhacdadii ugu darneed waxay ahayd nin- nin baa maalin isoo wacay markuu isoo wacay wuxuu dhahay sheekhaan rabaa waa garta sheekhyaan rabaa bis sheekhii ninkaas waaye wuu yaqaanay marka raggii jabal islaami oo ka mid ahaan jiray ma kugu dhiiba haa igu dhiib waan ugu dhiibay markaasoo sheegtay in islaantii ay u umashay culays iyo dhib haysto ay dhiig baxday xaalad ay ku dhegan tahay marka uuna xabsi ku jiro xabsiga dhexna uu ku jiro waxna u baahan yahay markaasaan wuxuu igu amray ninkaasi markaas wax ma kugu jiraan sheekhaad wax saasee ma hayo lacag laba boqol u dir ugu dheh marka insha allahu tacala labadaas boqol sii qaado waxaan kuu soo raadinaa oo kuu maqanahay ninkiyaa markii wuxuu sameeyey casar ay ahayd kow iyo tobanka saaco kale waxaa u soo dhacay sheekha message waa garta messajkaas oo ah ninkan aad u jeedo magaciisa waxaa la dhahay cabdiqaadir commandos wuxuu ku fiican yahay dhinaca dagaalka waa raggii commandoskii waay wuxuuna xogeen u yahay abu zubeer waana nin muhiim ah marka waxaa waaye messajkiyaa messajkii aqriyey messajkiyaa lagu celceliyey marka waxaa maq- waxaan ogaanay in messajkaasi macluumaad ninka inuu yahay jaajuus macluumaadkana la siinayo dad kale isagaan loo maqan yahay asiga loo ma- asigana loo maqan yahay wax loo ixsaan loo samaynayo waa garta waa fiirinay subxaan allah waxaa noo imaaday marka shacal dheere messajkii uu akhriyey markuu akhriyey wuxuu dhahiya telefoonkan iyo simikaarkan ba iska tuur markaasu inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun telefoonkan haddii la damiyo dad badan oo masaakiin ah dabka ka damaa aad dabka ka damaaya oo igu xirnaay oo sabab u ahay inaan wax siiyo oo maanta ay ka warhaynin haddii telefoonkai soo xiriiri lahaa telefoonka waa dansiisel yeelaa ya marka wuxuu dhahay wax walba ahaadee wuxuu dhahay dami waxay naqaysa sabab inuu u noqdo telefoonkii in dadkii masaakiinta ay sababtiisa telefoonkii loogu guuro ya dadki marka si kale ay u soo raadiyaan marka waxaa waaye sidaasuu ahaa waxaan siinayaa sheekh fuaad Een, sheekh fuaad sanadihii u dambeeyey sheekh cabduqaadir kumandos muxuu ku mashquulsanaa waxyaabihii uu aadka ugu mashquulsanaa inta ogaalkaaga cabduqaadir sanooyinkii u dambeeyey magaalada saako waan ku wada nooleen shahaadadiisu markay soo dhoweyd waxaan ku arkay ninkaas inuu isu taagay inuu dadka towxiidka iyo salaada ka saxo khaasatan salaada wuxuu ka saxay khalqi aad u badan isaga oo rabay in ay dadku arkaan salaadii uu rasuulku tukaday calayhi salaatu wasalaam si ficil ayuu u tusi jiray waxyaabaha uu badiyey waxaa ka mid ahaa inuu u tago jabhadaha mujaahidiinta dhowr safaraan isla galnay cabduqaadir allah u naxariisto waxaan dareemayey in uu ilaahay subxaanahu wa tacaalaa sanooyinkii dambe cibaadaadka ilaahay u furay oo ruuxa mu'minka ah nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam alle haddii uu addoonkiisa jeclaado acmaasha khayrka uu waafajinaya intuusan safarka aakhira aadin ilaa dadka u dhadhow dhan ay jeclaadaan marka nin maxbuuba oo aada loo jecel yahay ayuu ahaa cibaadaadkana runtii salaada iyo jihaadka iyo aada ugu fiican ilaahayna ha ka aqbala shahaadadiisii ammaanta haddaan ammaanaynana ilaahay sida annaga aan ku sheegaynay isi ka badanba ilaahay ha ka dhigo wallahu subxana wa tacala aclam waa tahay markaa waxaan siinayaa sheekh abu muslim sheekh abu muslim een, sheekh cabduqaadir kumandos sida ii sheegtay macalin ayuu ku ahaa Een, bal qisaskii sida gaarka adiga asaga aad ku xasuusatay gaar ahaan noloshiisii ugu dambeysay jazaaka allahu khayran awalan sheekha wuxuu ahaa horta qof aan een, wax halmaamin buu ahaa maalinkii ugu horeysay ee aan isbarannay usra xarakada itixaadka ayuu noogu yimid markaasaa raggii buu salaamay warqad anigu aan haystay gacantayda aan ku qoray oo far khadkaygu ku taalla intuu saa u qabtay weli waa ciwaankii baan xusuustaa alfutuuru futuur bay ka hadlaysay oo markaasi ma- muxaadaraad laga jeediyey alfutuur mhm, م- muxuu yahay cilaajuhu maahiyatuhu madaahiruhu waakada warqadii mii dhiibi kartaa yuu intaan u dhiibay saa u qabtay buu fiiriyey markaasuu yidhi khadkaaga aad buu u qurux badan yahay mhm, markuu idhahayo waa xilligii itixaadka ogow mhm, wixii ka dambeeyey labaatan soddon sano kasoo wareegatay mhm.
markuu i arkay wuxuu leeyahay ma khadkaagi niyow ma sidiibaa quruxdii uu lahaa mise waxbaa iska bedelay Mhm, waxyaabaha wuxuu ahaa ninkaasi maxaasinta qofka uu ku arko sheega mhm, daakiradiisana aad bay u ficnayd mhm.
nin ilowsho badan ma ahayn maanta hadduu ku isbartaan magacaaga oo saddexan uu barto mar kale haddaad kulantaan magacaaga saddexan buu ku celinaya haddana Mhm, boqol qof hadday yihiin nin waliba magaciisa saddexan buu ku celinaya waxyaabahan ku arkay ka mid ahay mhm, qisaska ee la yaab kale oo aan runtii xaggiisa iga soo gaaray waxaa ka mid ah mhm.
qisadii si mutawaatir ah ay iga soo gaartay walaaluhuna way dhammaystiri doonaane ee magaalada saakow ka dhacday qisadaasi waxay ahayd magaalada saakow waxaa ka jira dad iska tabaalaysan oo degan baadiyaha webiga bannaankiisa webiga bannaanka looga yimaadaa haweenkaa u badan oo dadka deegaankaa degan waxay soo qaataan balka iyo digirta een, oo balkiisa iyo waxyaabahaasay soo qaadaan waxay keenaan magaalada balkaasay sii iibiyaan suuq intay dhigaan dadku marka ka iibiyaan lacagtii yaroo ay ka helaan ayay suuqa tagaan sokor iyo saliid iyo wixii ay u baahayen uga gadaan webigiibay doontiibay raacaan saako intay ka tagaan dhinac kale u gudbaan baadiyiibay tagaan caruurtooday saas ku biishaan xaaladdaa markay sidaa tahay sheekhu ma lya- miyaa loo warramay ma isagaa arkay ma xog buu ka helay ma garanayee sheekhii wuu baxay si uu u soo hubsado markaas wuxuu tegey meeshii balka ayuu tegey haweenkii waxay moodayaan sheekhan nin bal iibsanaya markaas wuxuu yidhi sheekh waa ina iga iibi meeqa waa intaas waa ka gudbaa S- geeska gees ishaada intay aragto haween unbaa dhooban mid walba horteeda waxa yaalla bal iyo caws baa yaalla in laga iibiya ay rabto maxaa dhacay marka sheekha waxaa dhacday wax la yaab leh sheekh wuxuu sameeyey wa- wiilkii gacanyarihiisa u ahaa wuxuu sameeyey wuxuu yidhi wiilkii mid waliba balkiisa intuu u joogay oo dhan meeqa waay konton kun soo maaha boqol kun si- si konton kun waay ogow boqol kun si Waa gartay.
balkan halkaa dhig waa laga iibsaday markaasi konton bay ku iibinaysay boqol kun bay qaadatay iyadoo faraxsan ay ducaynayso ayay magaalada gelaysaa Mhm.
haweenkii magaaladay ku yaaceen Waa gartay.
magaalada markay ku yaaceen dukaamadii hadday tageen waxay yidhahdeen see waxu jiraan maanta balkiinni sheekh cabdulqaadir kumaadasa naga iibiya oo balku suu yeelaya wadaadka markaasuu xoolihii dameeradii magaaladoo dhan baa kusoo yaacay ilaa balkii halkaasa la dhoobay magaalada ilaa habeenkii ilaa maalinkii ku xigay dameeradii dhan waxay cunayaan balkii bay cunayeen Mhm, soo ma jeedid faa'iidada ku jirta fiiri wadaadkaas awalan waa sadaqo mhm, ثانيا waa qofka muslimka qalbigiisa in laga farxiyo midda kale waa taakulayn watacaawanuu cala albiri wataqwa weeye oo dadkan caruurta iyo dadka ka dambeeya ayuu maxaan ku ihahdaa midda kale waxa weeyaan xayawaankan inuu wax taro mhm.
ilaan dadka meeshan fadhiya meel ay u dhaqaaqaan ma laha waaba waa duruufaysan yihiin qisaska layaab kale aan ku maqlay ay ka mid tahay isla saakow qisada labaadoon ka maqlay waxaa ka mid ah xaafad waxaa ku taala la yidhaahdo toorabooro waxaa dega bulsho ayaa degta bulshada meesha degan marka dad iska duruufaysan ayaa u badan oo dacwana u baahan taakulana u baahan sheekhii marka si siri ah sadaqa khafiya S- ma ogtahay camalka midna waa daahir midna waa khafi sadaqa khafiya ayuu marka dadkii u siinayaa wuxuu igu yidhi ninkii ii warramayey sheekha markuu shahiiday wixii ka dambeeyey waxay dhaheen reer toorabooro sheekh cabdulqaadir kumaandoos annagu naga geeriyooday nin kale kamaba teginba qaar baa ooyey hooyooyinka ka mid ahaa xaafadda intuu galo ul dheer buu wataa sheekh wuu xanuunsanaa baabuurkiisa qaato ayuu wax siinaya ayuu wax siinaya qisaska labaad oo la yaab kale ka mid ah qisada saddexaad oo aniga aad ii taafiirisay wuxuu ka soo baxay magaalada baydhabo dooyinuunay buu ka gudbay buuraka buu u socdaa haweeney waayeel ah oo aan da'deeda siddeetan ka yarayn baa dhabarka dambiil iyo tiif waxa la yidhahdo u saaran oo tukubayso tartiib u socota haweeneydii gaarigii u joojiyey markaasuu u degey markaasuu hooye iyo war ma fiican tahay biyo iyo wax siiyey maxaan ku idhahda aad u soo dhoweeyey kabacdi halkee ku socotaa markaas haweeneyd waxay tidhi beri wiinaan u socdaa deegaankaas inay yaaq bari weyn yaaq bari weynaan u socdaa laakiin iyada waxay tihi beri weynaan u socdaa yaaq bari weynaan u socdaa wey waa buuraka marka laga gudbo waxay rabtaa inay lug ku tagto doogla agtiisa waa hareeraha belidoogla agtii wey wey runtiis halkaasay rabtaa inay lug ku tagto aad iyo aad maxuu yidhi waxaad cunto miyaa haysataa aw intaad ku marayso maya allahi ka alla oo cabitaan miyaa haysataa maya dhaqaalo miyaa haysataa maya wuu la yaabay sheekha wuu la moorol dilaacay kabacdi buu raggiisii buu la hadlay wuxuu yidhi booskayga fariisiya buu yidhi gaariga booskii aniga aan fadhiyey fariisiya aniga intaan idinku sugaya gaariga qaada magaalada buurha kaba oo idinku sokaysa horta geeya horta caloosheed u buuxi yuri gaajaajiisay haweenta haweenaydan masaakiinta markaad cunto siisaan ka bacdi gaari u raadiya oo ku socda beri yaaq bari weyne meeshay bay gaari uga kareeyaan haweenayda oo yaaq bari weyne geynaya cuntona waa siiyeen dhaqaalana waa siiyeen ilaa sheekha amray saddexdaas waa isugu dareen gaarigii baa soo noqday intaas markay dhammeeyeen sheekha bartii geed hoostiisa u fadhiistay doynuna halkaas ku sugaya halkaasay ugu yimaadeen hawsha ma soo dhammayseen haa see u dhamacaan dhirtay haweenaydii cuntaan siinay alxamdulillaah haye gaari muu raadin gaarigaan u karayno gaarigaan saarnay labo haye wax uun jidmar ma siiseen haa lacagna waa siinay intaasaan siinay sheekha waa faray alxamdulillaah buu yidhi waxyaabaha runtii cajiib kale qisaska itaahiiriye aadka u yaab badnaa ayaa ka mid ah waa tah waxaa ka mid ah anoo xanuunsan waa garta magaalada saakow la yidhaahdo oo joogo cisbital aan aan la ii keenay ulafalaay baa laiga qaaday meesha laiga guri cisbitalka hareerihiisa ayaa laiga kareeyey waan xanuunsanahay marka aad baan u xanuunsanahay she- qisadii buu soo maqlay markaasuu soo baxay markaasuu telefoon ii soo diray markaasuu wuxuu yidhi waan ku imaan oo kusoo booqanaynaa raalli ah buu yidhi waayah markaasuu gogolna noo dhigo geedka hoostiisa darin loo dhigay markuu yimaado darinta way yaraan doontaa tu labaad tu saddexaad baa lagu soo dari doonaa waxaad moodaa meesha xaflad inay ka jirto wixii dhan isagaa wata darbuusadooday wataan raashiin bay wataan ilan waa nin guurayay laakiin waxay ku soo galeen isagii laba wiil iyo sheekh fu'aada iigu yimid waa garta barti geedka hoostiisay fadhiisteen markay oraysteen oo adkaari ugu tufeen ka bacdi wuxuu yidhi waxba jikada iyo biyo iyo waxbaa noo raadiman waxaan annagaa wadana geedka hoostiisay fadhiisteen hadiyana waa ii keenay hadiyana waa ii keenay Een, ka bacdi gurigii baa lasu soo sheegay sheekh cabdiqaadir intuu ku jiraa gurigi isagoo fadhiya waxaa imanaya laba qof oo socda saddex qof oo socda shan qof oo socda kuwaa baxaya kuwaa soo gelaya sh- kuwaa sheeqa la faqaya faqi buu ugu dhammaynaya ma fahmaysid kuwaa toos ugu sheegaya barta isagoo fadhiya saa u kala dabaraya waxaan la xusuustaa wiil baa wuxuu u sheegay marka saddex boqoloo doolar iyo waxa buu yidhi saddexdii saddex boqoloo waan ku telefoon buu ku amraya marka qof buu magaalada joogay iyo meel kale joogay ma garanaya ayuu telefoon kula hadlaya markaas wuxuu leeyahay saddex boqoloo doolar sii wiilkii baa wuxuu yidhi sheekh saddex boqol waa ugu yar tahay meeqaa kugu filan boqol baa igu filan igu dar markaas inta dhoola caddeeyey wuxuu yidhi laba boqol ku dar shan boqol shan boqol sii buu yidhi ninkaa arooska marka waan la yaabay intaan meesha aan jiifay waan xanuunsanay waa iska jiifaa tasarufkiis iyo wixii oo dhan ayaan la yaabay markaasuu i raalli geliyey xoogaa hal sac markuu fadhiyey kadib ayuu i raalli geliyey raalli aho buu yidhi waa dhallinyaradaydii waa raggayga weeyaane soo ma jeedid markuu baxayeyna hal maray la guureen gurigoo cidlaan arkay soo ma jeedid wadaadii waxay tiri wadaadkan oo wixiisii cuntadiisii wixiisii iyo cabitaankiisii wata raggiisii wata waan la yaabay bay tiri wadaadayda soo ma jeed waan la yaabay tiri oo koob biyo ah xataa naga diiday marka qisaska aan sheekha Kuwaasaa ee, ka mid ah.
aan ka xasuusto ayaa ka mid ah bal ka waran doorkii uu sheekh cabduqaadir kumandos ku lahaa faafinta dacwada iyo in qaraabadiisa uu dacwada gaarsiiyo tilmaamaha la yaab ka leh oo uu lahaa waxaa ka mid ah nashru dacwati ila allahi bathu nuur wa nashru dacwa wa nafcu lumma ayuu tilmaan ku lahaa marka cashiiradiisii iyo ummadoo dhanba dacwada uu gaarsiinayay waa u midaysnayd marka tan qaraabada waxaan ka xasuustaa een, annagoo ku sugan een, hareeraha ee meesha la yira- meesha la yidhaahdo hoolo burde hareeraheeda annagoo ku sugan yaa macas macadna meesha noogu yaalo la yidhahdo macad cabdalla cazaam oo markaasi macad ta- eh, maktab dacwa ilallaahi mas-uul markaas aniga ay iga dhigtay oo ragga carakada iyo meel kasta laga keenana ay ka qayb galaan oo laga soo saaro laba sano saddex sano ay duruus ku qaataan oo sharci ah ayuu ila soo hadlay markaasaa wuxuu yidhi een, abu muslim waxaan kaa rabaa buu yidhi ee, rag dhallinyaro ah toddoba ah oo aan anigu u bogay firaasadoodii iyo fahamkooda oo ummadda iyo muslimka inay wax tarayaan rajo badan aan ka qabo inaad maxaan ku idhaahdaa macadkaana ay ka qalinjibiyeen macad bay ka qalinjibiyeen oo qabiilka isagu gacanta ku hayay taa macadka qabiilka ay ka qalinjibiyeen isuu u biilaayay isuu gacan ugu hayay iyo taas insha allah mukhtaaraan u daynaya oo yaqaana Een, wuxuu yidhi wiilasha in la qabtaan rabaa raggii walaalaha maktabkan la tansiiqiyey way ugu waafaqeen isagiina iyagiibaa isku xiray oo isku waafaqnay wiilashii macadkii baa la keenay waxay noqdeen ragga ugu akhlaaq fiican macadka ragga ugu aqoon fiican bay noqdeen iyagoo tuutahoodii iyo booshashkoodii watana macadka waa kasoo qayb galeen markay imanayeen ciidan guuriya oo iyagoo ah ay u muuqdeen war ciidan ragga ciidanka waxay dhahan raggoo dhan war ciidankan intuu naga soo galay arday bay ka noqdeen meesha oo mutawaadiciin ah markii dambe ay meesha dhammeeyeenna iska dhaafe beeshe ducaad ay ka noqdaane waxay wax tareen meelihii ay tageen mucaskaraadkii ummaddii bay wax tareen ilaa yowmina haada rag baarisiin oo muuqdo weeye oo culimo ah taas waa middaasi midda laka- labaad oo dacwada een, kaalinta uu ka qaadanayo waxaa ka mid ah in uu hadduu yimaado masjid tuulaha noqoto degmaha noqoto caasimad ha noqoto meeluu yimaadaba inuusan ka aamusin ee uu istaago salaadana uu camaliyan u tusiyo sufuuftiina si camaliyan uu u tuso oo uu dadku la hadlo waxyaabaha cajiibka ee aan ku arkay ay ka mid ahayd sifadaasi oo jur'ada leh baabuur hadduu saaran yahay kadaalik waxaa ka mid ahayd qabiil buu la kulmay markii la joogay daynuunayna ciidan ku taagnaa magaalada buuraha ba- hakabareeraheeda qabiil qabaa'ilka ka mid ah deegaankaa dega ayuu la kulmay odayaashoodiiba dacwada gaarsiinaya markaasuu la hadlaya markaasuu dacwada ku gudinaya maanta waa dowrkiinnii gaalaana soo weerartay tafadalu saasuu leeyahy aad buu la hadlaya soo ma jeedid baaraka allaahu fiikum Een, mukhtaar aan siiye mukhtaar sheekha intuu noolaa macaahid ayuu furay oo u aasaasay oo arday badan ay ka qalinjibiyeen bal sidee ugu suurto gashay iyo mirihii sheekha uu ka tegey ee macaahidda sheekha ilaahay shahadiisa ka aqbale waxa waaye maacid badan uu furay waa waxyaalaha lagu yaqaano waxay tahay macaydka ugu horeeyo oo lagu dayday in macahid qabiil la furi karo asaa ugu hor- asaa ugu horeeyey waxaana laga furay meel saako ibuaal u dhexayso la dhahay sukayla aa laga furay qariiban waxay ahaydee waqtigaas xisbul islaamaa jiray intuu u soo baxya meesha ciddii raadiyey uu keenay meeshaa laga furay markuu dhammeeyey watan hadda uu sheegayo oo- oo muslim raggii haddana loo diray meeshii la dhihi jiray cabdal cazaam markay soo dhammaysteen haddana cabdal cazaama loo diray cabdal cazaam markay soo dhammaysteen haddana waxaa xer looga dhigay sheekh fu'aad dadkaasi oo ahaa rag badan oo raggii sunanka iyo saxiixeenka dhammaystay intaas asaa tabantaaminayay kaas markuu dhammeeyey haddana ku kala furay alxamdulilah rabbilcaalamiin waxaa laga furay haddana cadaadgeli intii amxar ay soo geli meeshii la dhihi jiray diinsoor ay ahayd alxamdulilaahi rabbilcaalamiin kaasan si nabadu ku dhammaaday ku kale waxaa laga furay saako adi ilaa ay shan macad
ayuu sheekha aasaasay uu ka- uu kiciyey ilaa shan macad uu kiciyey macad kale hadda markaas oo haddana oo ii diray oo dhulkiisa uu gaday qalabkii lagu dhisi lahayna uu gaday waana dhisnay alxamdulilah rabbilcaalamiin dadkiina ayagana waa waa fureen wasiyadiisa intaas intaasay ahaayeen alxamdulilah rabbil caalamiin. dadka wuxuu ahay marka waxaa waaye dee nin juhdi ku bixinaya geeliisu u gadi jiray wuxuu ku samayn jiray badana dhaq- waxa ugu badan wuxuu ku samayn jiray dhaqaalaha isagu uu leeyahay qabiilka wax laga qaado ku magacbanaayo mooye wax laga qaado waa iska qaliilay ahaayeen laakiin waxa ugu badan uu ku bixin jiray waxaa hantidiisii maalintii oo igu darneed macalimiintii bishii dhammaatay waxaan ku leeyahay adeer bishii waa dhammaatay bisha kooda lacagta la siinayay laba xataa lama gaarsiin jirin koodu markay dhammaatay waxaan ku leeyahay lacag ma hayo haysan yeelnaa marka asagana wuxuu leeyahay waa hadda gacanta si waxay gayihiin soo binaadam way soo maa markaasaa gaarihii waxaa yaalay mini bajeer ah oo inuu qaato diida u dhahay qaraabo goos wakan dadkii jidkii socday uu- inuu qaado uu culays ku noqotay waa cusbaa markaasuu soo gaday marka isbuucu watay markuu wata dadka jidka u arkay inuu waxa waaye culays ay ku tahay afar qof shan qof isla socota ma qaadi karo marka wuxuu dhahay, iga dhikan baabuurkii wuxuu dhaye wax lacag ma ku helaysa lacagaha hayaa waaye gad ina dhaafi gaarigiia marka gacantiisa oo aan ka bixinay markaas lacagtii basheerkii oo macalimiinta ujuuradoodii aan ku bixinay marka wuxuu ahay nin naftiisa wax walba waxa waaye ugu qiimo badan dhinacaas waxbarashada dadkaas jahliga ay ka baxayaan oo dadkii xoolaha raacayay lo-da raacayay ariga raacayay oo jahliga ay maanta waxa waa- waxay naqdeen alxamdulilahi rabbilcaalamiin qaarkood hadda waxa waaye macalimiin waaye haddana waxay naqdeen dadkii markii macadka ay soo dhammaysteen in haddana mujaahidiin ay naqdaan oo dhammaantooda waxa waa ay kacaan oo tababarkii ay ka soo baxaan kabacdina waxa waa makaatiibta loo qaybiyo waayahay een, sheekh fu'aad aan siiyo sheekh fu'aad een, bal tilmaamihii sheekha xagga faafinta dacwada iyo zuhdiga inuu sheekha adduunyada ka zaahiday bal waxa inooga tilmaam cabdiqaadir waxaa la oran karaa zamanka uu joogay zuhaadaa lagu dari karaa nin adduunyada qiimeeyo ma ahayn adduunyada gacanta biixday ugu jirtay aakhira ayaa ku weyneyd ma haynin dharka isku babadela xagga cuntada nin badsada ma ahayn oo nin xanuunsanna waa ahaa laakiin zuhdiga ayaa qaalibka u diidi jiray xanuun jira awgeed cabduqaadir xagga dacwada haddii la yidhaahdo dacwa fardiyu yaqaanay isagoo kula joogo ayuu iska baxayaa waxaad maqlaysaa magaalada bu-aale ayuu dad ku shiriyey uu dacwadu u jeedinayaa cid u dirtayna ma jiro dacwa fardiyu u dhaqaaqi jiray habeenkii talaadada ay soo gelaysay masaajidkuu ku tukaday maqribkii iyo cishihiiba masaajidka ku yaalay hormuud subaxii talaadadana raximahullaahu tacaalaa waxa uu shahiiday intaanan la gaarin salaadii duhur ahay iyo rubi bay ahayd wuxuu u diyaar garoobayay salaadii duhur inuu aado oo jameecada uu ku tukado waxaan ka marqaati ahay nin inuu ahaa jamaacada ilaaliya dacwadana ku dadaala ilaahay subxaanahu watacaala sidaan anagu sheegaynay si ka fiican ba allah ka dhigo inta aan sheegayna allah ka aqbalo miisaankiisana allah u saaro wallahu aclam waa tahay sheekhana intaada ka bixin bal ka waran khabarka istishaadka sheekha markii uu ku soo gaaray maxaa dareentay anigu markii ay jugtu dhacday waxaan akhrinayey kitaab tawxiidaan akhrinayey markii jugtu dhacday oo dadku aada jugtana waa nugu dhoweyd ayaan dadkii la hadla ilaahay amarkii waxaan ku idhi waxbana haboodinaan ku rag baa ishaaya gaalada annagana waa dilnaa iyagana waana dilaan hadda rag bay ku dhacday ilan waa saaxiibkaygii aan dadka ugu jeclaa mar alla markii cashirka aan ka baxay ayaa ninkii la joogay oo oynayo o ordayo ayaa ii sheegay kadibna walaalaha ka ii yimaadeen waxay dhaheen saaxiibka inta aanan la qaadin kaalay arag markaan arkayey waxaan arkayay isagoo qoslayo ilkiisu caddaynayo waxaan dareemayay wejigiisa iftiin baa ka baxayay markaasaan waxaan iswadacnay raximahullaahu tacaala aragtidii ugu dambeysay maalinkaa talaadaday ahayd kun iyo afar boqol iyo afartan labada hijiriyada markay ahayd raximahullaahu raxmatan waasica sheekh abu muslim gabagabadii barnaamijka ayaa soo gaarnay bal maxaad ku soo gabagabayn lahayd barnaamijkeenna kelimadaydii ugu dambaysa anigu waxaan dhehi lahaa kulankeenna maanta waxaan u bixiyey mowduuc waxaan ugu magac daray siirat ashaykh almujaahid cabdulqaadir komandos fiiha duruusun wa cibar wa fawaa'idun wa maxaasin siirada iyo taariikhda nololeedka iyo ee uu soo noolaasha cabdulqaadir komandos laga sheekeeyo waxaa ku sugan duruus iyo cibrooyin iyo fawaa'id iyo maxaasin ay ugu sugan tahay likulli muctabirin nin kastoo ictibaar qadanaya sidaa daraaddeeda kelimadayda waxaan ku soo gebagabaynayaa dadka tujaarta ah ee ilaahay hantidu siiyey dal iyo dibad meeshay joogaanba oo muxsiniinta ah inay shaah cabdulqaadir jaanibka ugaga daydaan ooy xoolahooda ilaahay dartii u bixiyaan gaar ahaan weliba waxaan leeyahay raggii saaxiibadiisa ahaa rag baan ogahay weliba magacooda inaan sheegaan diidayaa oo hal aan ahayn toban in ka badan xilligii itixaadkana ay isla ahayeen dacwatulcashiira sida cabdulqaadir aan ugaga dayanno qabiilkiisa dacwadu uu gaarsiinayey dacwatu yaa qowmi inaan ugaga dayanno oo qabiilkeenna aan ku anfacno waxa weeyaan nebilaahi maxamed qaala tacaala wa andir cashiirataka alaqrabiin nebigeenna wuxuu u yeeray tolkiisoo dhan in adeeradiisii qabiilkiisuu la hadlay oo wuxuu la hadlay ilam adeeradiis adeerkiisiibuu la hadlay wuxuu la hadlay gabadhiisa yaa faatima laa ugni canki min allaahi shaya ilaah agtiisa waxaa kaaga tari kara lama arko saliinii min maali maa shi'ti xoolahaaga waxaad doonta iga colayga waxaad doonta maanta iga weydii waxaan ilaah agtiisa kaaga tari kara lama arkeen tolkaaga maanta oo dacwo aad gaarsiiso oo naar ka badbaadiso naar baa lagu qulqulayaa maanta soomaali yuhuud baa timid soo ma jeedid waxa weeyaan turki baa yimid gaaloo dhan baa timid taa marka taasaan ka leeyahay waxaan kaloo ku darayaa aan ugaga dayano jaanibka zuhdiga oo adduunye uu ka tegay oo aakhiradiisa uu doortay meeshaasi aan ugaga dayanno aan ugaga dayanno tarkiis addacwa alfardiya ee uu sheekhu samaynayey aan ugaga dayanno wuxuu ahaa culuwulhimma inuu qofku isxilqaamo isxilqaam buu lahaa siduu sheekh fu'aadna ugaga warramay aan dhinacaas ugaga dayanno aan ugaga dayanno sheekha xifdu ljumci waljamaacaati jimcooyinka iyo jamaacaadka salaada jamaacada aan inaan daa'imno aan ugaga dayanno qof waliba ajashiisa dhaafi maayo ugu dambayn atawakul cala allah ilaahay inuu tala saartay oo uu ilaahay xarigiisa ku dhegay oo aan cadowga maanta markay dushooda saaran yihiin aan damba ka gelaynin oo ummaddu wax tarayo jaanibkaa aan uga dayanayo intaa iyo ka badan oo duruus baa ku sugan oo aan kaga faa'iidayno waata sheekh fu'aad noo soo gabagabay insha allahu barnaamijkeena waxaan dardaarmaynaa allah cabsidiisa meel kastoon joogno alle subxaanahu watacaalaa dadka mu'miniinta saddex qayb buu u qeybiyey qayb waa muhaajiriintii rasuulka ilaahay soo raacday qaybna waa ragga ay ku soo degeen oo ansaarah qaybna waa intii ka dambaysay waaladiina jaa'uu min bacdihim yaquuluuna rabbana kfir lana waliikhwaanina aladiina sabaquuna biliimaan walaa tajcal fii quluubina qilan liladiina aamanuu rabbanaa inaka ra'uufu raxiim marka inaan u ducayno asxaabta nebiga calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisii intii khayrka ku raacday ahlu sunnaha meel kasta ay joogaan inaan u ducayno kuwa ilaahay dartii u shahiiday oo gaalo u dishay oo walaalkayaan u fadhin uu ka mid yahay dhammaantood inaan ilaahay u weydiinin shahaadadooda inuu alla ka aqbalo inaan nacno gaalada iyo ahlulbidac inaan nacno raafidadu waa ahlulbidac waa kuwa ahlu sunnuhu necab jahmiyada qadariyada khawaarijta ahlulbidac oo dhan inaan ilaahay dartii u nacno ahlu sunnahana aan jeclaanno meel kasta ay joogaan waxaan kaloo kelmadeyda ku dardaarmayaa in la ilaaliyo midnimada mujaahidiinta oo mar kasta dadka walaalaha ee jihaadka ku jira ay isku tanasulaan ay isku cudurdaarkooda aqbalaan cadowgana mid loo ahaado cadowga ilaahay diintiisa ku soo duulay hal gacan in lagula dagaalamo akhiiranna ragga akhyaarta ah ee ka shaqeeya iclaamka guud ahaan iyo gaar ahaanba khaasatan walaalaha anderson maanta la fadhino waxaan leenahay jazaakum allahu khayran sacyigiina ilaahay sacyiga u aqbal allaha ka dhigo khidmadaad ummadda u khidmaynaysaan iclaamka guudba allaha idinka aqbalo annagana allah naga ajarsiiyo wabilaahi towfiiq waa tahay intaas ayaan kusoo gabagabeyneynaa barnaamijkeenii andalus bodcast oo maanta aan kusoo qaadannay taariikhdii iyo siiradii sheekhaynii ashahiid biidin illaah sheekh cabdulqaadir cusmaan yarow oo caan ku ahaa sheekh cabdulqaadir kumaandoos barnaamijkeenna maanta waxaana la mushaarakeeyey sheekheenna sheekh fu'aad maxamed khalaf sheekheenna sheekh mukhtaar maxamed cusmaan sheekh abu muslim sheekh salaad khaliif faarax salaad karataay iyo walaalkeen mukhtaar maxamed nuur akhiyow intaa mid lamida barnaamij caynkaasi oo kale aan ku kulmi doonno insha allahu tacaala waxaanu idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة